sidaad warkaga ku maqlayseen maxamed cabdi waare ayaa ku guulaystay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo maanta ka dhacday magaalada jowhar kadib markii uu wareegii ugu dambeeyey kaga adkaaday musharaxii la tartamayey ee daahir cabdulle cawaale maxamed cabdi waare ayaa ahaa shakhsigii sanadkii hore la tartamay madaxweynihii xilka laga qaaday ee cali cabdulaahi cusable sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cusmaan bare maxamed cabdi waare ayaa waxa uu helay toddobaatan iyo afar cod halka musharaxa laga guulaystay ee daahir cabdulla cawaalana uu helay saddex iyo labaatan cod wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada jowhar
xildhibaanada maamulka hirshabelle ayaa madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle waxa ay u doorteen maxamed cabdi waare kadib markii uu wareegii ugu dambeeyey kaga adkaaday musharaxii la tartamayey ee daahir cabdulla cawaale maxamed cabdi waare ayaa ahaa shaqsigii sanadkii hore la tartamay madaxweynihii xilka laga qaaday cali cabdulaahi cosoble xarunta doorashada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka iyo korjoogayaal ka socotay urur goboleedka igad sida uu kaga dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cismaan barre maxamed cabdi waare ayaa waxa uu helay afar iyo toddobaatan cod musharaxa laga guulaystay ee daahir cabdullana waxa uu helay saddex iyo labaatan cod wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdi faarax siciid juxa oo goobta doorashada joogay ayaa v o a uga warramay sida ay doorashada u dhacday doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan bay u dhacday saddex wareeg baa la galay oo midkii labaad la tanaasulay xildhibaanadii reer hirshabelle sagaashan iyo toddoba xildhibaan bay ahaayeen waa codeeyeen waxay ku soo ururtay laba nin oo layidhaha daahir iyo waare waare ayaana ku guulaystay toddobaatan iyo afar codna qaaday doorashahaasna si wanaagsan oo xalaal ah ayay u dhacday waxay ahayd doorasho madax bannaan doorasho anagu keliya aanu gobjoog ka ahayn reer hirshabelle ayagu dooranayeen waxaanuna ku dhawaaqnay inay u dhacday si hufan oo nadiif ah saacadta wasiir waxaa jirtay madaxweyne ka horreeyey waare oo weli ku adkaysanaya inuu madaxweyne yahay waxaa tahay wasiirkii arrimaha gudaha bal taa ka waran go'aankii madaxweynihii ka horreeyey la xiriiray waxaa gaaray baarlamaanka reer hirshabelle go'aankaana waxaa gaaray baarlamaanka reer hirshabelle mas-uuliyaddaanina hadda waxay saaran tahay madaxweynaha la doortay inuu isla raadiyo dadka reer hirshabelle ee ku midoobay markii horeba inay maamulka goboleedkan wada dhisaan waa isla raadiyaan inuu beledweyn iyo jawhar iyo inta u dhaxaysa dadkii ku bahoobay inuu isla raadiyo annagana waxaa nagala qusaya ayaan kala shaqaynayna doorashadan oo si nabad ah ku dhacday ayaa waxaa ammaanka madaxweynaha la doortay la wareegay ciidamada amniga iyo kuwa amisom ee gobolka ka howlgala maxamed xasan kulmiye oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo dhoweyn kadib doorashadan maanta ka dhacday magaalada jowhar waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid ka duwan doorashadii madaxweynihii hore runtii waxaa jiray isbedel weynaa jiray doorashada maanta ka dhacday waxaa ku tartamaysa ilaa sideed musharax sida muuqatay doorashada waxay doorasho aada loogu shaqeeyey guddiga doorashadaas aada ugu shaqeeyeen sidaa noo muuqatay xaqiiqdii wax meesha ka dhacayna waxay ahaayeen wax dadweynaha ay aada usoo dhoweeyeen waxay u dhacday qaab aada u wanaagsan sidaan aan goobjoog u ahayn meesha waxaan la soconnaa xoogaa isbedel waxaa jira ama farqi waxaa jira udhexeeyay doorashadan midda ka horreysay taas oo micnaheedu tahay in doorashadii hore ay ku tartamayeen laba mas-uul oo keliya halka maanta ilaa iyo sideed musharax ay ku tartamayeen oo ilaa iyo wareeg saddexaad isla gaaray ugu dambeynna doorashadu ay kusoo gabagabowday qaab dadweynuhu aad aada ugu riyaaqeen marka waxaan dhihi lahaa doorashadu waxay ahayd mid dadka aada ugu farxeen soo dhoweeyeen waxayna ahayd mid ay goobjoogyaal ka ahaayeen guud ahaan wasaaradda wasaaradaha wasaarado ka tirsan dowladda dhexe soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka doorashadan ayaa imaaneysa kadib afar iyo tobankii bishii agost ee sanadkan markii ay baarlamaanka hirshabelle codka kalsoonida kala laabteen madaxweynihii hore cali cabdulaahi cosoble xuseen xasan dhaqane v o a jowhar